dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada aad warkeena ku dhagaysan doontaan hadduu ibaha woodala idmo waxaa ka mid ah gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka oo ka digeeyey hoosudhac ku yimid dhaqaalaha dalka koobnaan muslimiina oo ka qaybgalay aaska allaha u naxariistee sheikh maxamed xasan oo dhowaan lagu dilay colombos ohaayo ee dalka maraykanka maamulka isbitaal madiina oo la wareegay qalab dhaliya oksijiinka oo ay soo gaarsiisay hay-adda islaamic reliif sirweynaha caafimaadka gabdhaha soomaaliyeed oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho maamulka degmada gaalkacye ee gobolka mudug oo agab gaarsiiyey qaar ka mid a naafada magaaladaas qodobada caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka oo ka wada hadlay xiisadda yukrain waxaa dhegeystayaal waa habeennimo jimcaha sabti ay soo gelayso koob iyo soddonka bisha labiyo tobnaad ee sanada laba kun iyo koob iyo labaatan warkan waxaana akhrinaya anigoo cabdulaahi cabdiraxmaan muuse ugu horeyn aan ku bilownee gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa ka hadlay hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dalka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo ka qaybgelayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey culayska dhaqaale ee dalka ka jira bankiga dhexe waajibaadkiisay ka mid tahay inuu soo saaro daraasado daraska dhaqaalaha imika waxaan daawacnay ama bablish garaynay saddex biloodkii ugu horeeyey sanadkii tegey waxaa imika soo wadnaa kii sanadka dhammaadkiisa oo dhammaystiran oo ah warbixin muujinaysa dhaqaalaha dalka hadday gaar ahaan lambarada ama ama ama ama xisaabaadka sida sicir bararka sida waxa dalka ka dhoofa waxa dibadda loo dhoofiyo ama lala soo dego hadday tahay korarka dhaqaale guud ahaan ama kobaca dhaqaale dhammaan factoriska lagu cabiro dhaqaalaha waxaad ka helaysaa riboodhada waa runtaa dhaqaalaha dee sadbaag baa adduunka o dhan ku dhacay innaga qura maaha bahalkan covidka la yidhaahaa ama ama cudurkan coronaha la yidhaaho adduunka o dhan ku dhacay wuxuu keenay disruption dhaqaale ama dibudhac waxaa kaloo uu abuurmay sicir barar maadaama waxaan sabli chainka la yidhaaho ama shirkadihii wax soo saarayay dalkeenu wuxuu ku nool yahay inuu wax la soo dego wax dhoofsado soo dhoofsado waxuu dibadda u dhoofiya hadda ma badna sidaa darteed marar badan waxyaabihii adeega loo baahnaa wakhti ku filan lama helo adduunkii oo dhan baa kala xidhmay hal mar dabeedna inuu markuu furmay haddana la wada gaadhsiiyo wakhti bay qaadanaysa taa lafteedu qayb bay ka tahay culayska sicir bararka batroolka oo adduunyada ku qaaliyoobay culayska qayb buu ka yahay marka sicir bararka waxaynu la wadaagnaa adduunka oo dhan inagu nasiibbaa baynu leenahay oo sicir bararkeenu weli sida adduunka meelaha qaar u gaadhay muu gaadhin waxyaabaan ku caymanayna waxaa ka mida runtii maadaama dalkeenu wax badan dhoofin dadka dibaduhu lacagahay soo diraan ayaa dalka runtii u ah badbaado oo runtii wax badan u tara waxaa kaloo aynu ku caymanay de waxaan nahay runtii wadan dadkiisu badnayn islamarkaa stability baa jiray beryaha intii karoonahan ka horeysay oo dhaqaaluhu sanad walba kobcayo sanad kasta uu kobcayay kobciisu haba xadidnaadee sanadkan laftiisa waxaa la filaya ama la odorosayaa inuu kobac sameeyo intii hore ka yar laakiin marka laynoo eego dunida kale wixii gaadhay dhaawac runtii aad iyo aad baan u roonahay markaynu cid kale isbarbar dhigno micnaheedu ma aha ma jiro sadbaag laakiin waa wax laga soo kaban karo sanadkanna soo kabasha insha allah rajaynaynaa laakiin waxaan sugaynaa marka uu noo soo baxo wuxuu ahaa gudoomiyaha baanka dhexe ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo ka qaybgelayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka wuxuuna ka waramayay culayska dhaqaale ee dalka haatan ka jira kubanaan muslimiina ayaa ka qaybgelay aaska allah u naxariistee sheekh maxamed xasan oo dhowaan lagu dilay dalka maraykan gaar ahaan gobolka colombos ohio bashiir taajir ayaa warkaa nooga soo diray maraykanka kumanaan ka mid ah muslimiinta dalka maraykanka oo ay hogaaminayeen culamaa udiin soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolada dalkan maraykanka iyo kanada ayaa kasoo qaybgalay aaska allaha u naxariistay ee doctor sheekh maxamed xasan oo ka dhacay magaalada colombos aaska sheekh maxamed oo noqday mid si weyn looga dareemay guud ahaan magaalada colombos ayaa waxaa salaadii janaasada lagula tukaday masjidka imtemiya iyadoo salaadii janaasado ka horna ay culimmadu la hadleen dadkii kasoo qaybgalay hadallada culimmada oo ay weheliyeen hogaanka jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio ayaa u badnaa taariikhda sheekh maxamed xasan sida lama filaanka ah ee geeridiisu u dhacday in laamaha baaritaanada wada lala shaqeeyo iyo in si wadajir ah ay muslimiinta maraykanku u muujinayaan sida ay uga xun yihiin dilka sheekh maxamed waxaa la isla gartay in laga soo qaybgalo banaanbax ballaaran oo cadaalad loogu dalbayo sheekha iyo muujinta dareenka bulshada gaar ahaana jaaliyadda soomaaliyeed oo uu kaalin muuqata ku lahaa doctor sheekh maxamed xasan ku dhawaad saddex maalmood oo lola'aa sheekh maxamed xasan ayaa meydkiisa la helay jimcihii lasoo dhaafay weli waxaa socda baaritaanada lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo gacanku-dhiiglayaashii geystay dilka waxashnimada warbixin ay booliisku soo saareen ayay kaga codsadeen ciddii hesha ama hayse macluumaad la xiriira dhacdadan inay la wadaagaan laamaha baaritaanada wadaa weli lama ciddii jariimadaa geysatay dembigaa geysatay qofkaas saa qaaliga a dishay weli maanta gacanta laguma hayo waxaan rajaynaynaa dowladda maraykanka duur lama joogo wuxuu sekretary ka ahaa hay-adda anigu aan chairmanka u ayaana islamic association of north america waa ay ku midoobeen waxadhan taqriiban ilaa afartan masjid iyo islamic centaris markaa secretarigeedu ahaa boorkeedu ahaa wuxuu ahaa sheekh maxamed mar nin qof aad ugu jajaban arrimaha agoonta bani aadanimada arrinkan wuxuu ahaa arrin aad iyo aad runtii noo dhibay hase yeeshee sidaan uga jawaabno dadku uga jawaabeen si wada jir ah oo walaalnimo ah baanu uga jawaabnay hadday ahaan lahayd markii goobistiisa in la helo meydkiisa iyo hadday noqon lahayd in dowladda lala shaqeeyo iyo galabta ad arkaysaan aaskaad markhaati u tihiin oo ay isaga yimaadeen xitaa culimmadii soomaaliyeed dhammaan ay isaga yimaadeen ameerika oo dhan culimmadii ku nooleeda maxaa yeelay waa musiibo weyn oo dadka muslimiinta ku dhacday si khaas aan waxaan uga tacsiyenhayaa ehelkii iyo axbaabtii walaalihii uu walaalkanaga macnaha uu ka dhashay mana fadhiisanayno halkan maahe meel walba oonu joogno maraykan gudihiisa ma fadhiisanayno ilaa aan xaqiisii ninka dadkii dhibta u geystay lasoo taago maxkamad waxaan ilaahay subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusna wa sifaatihi alculaa ku weydiisanaynaa walaalkan sheekh maxamed xasan oon joognay hadda inuu ilaahay subxaana wa tacaala qabriga u waasiciyo ilaahay rawda min riyaad aljanna allah uga dhigo beerbeerihii jannada ka mid allah uga dhigo walaalayaal sheekh maxamed wuu ugu weynaa khaasatan waddankan maraykanka la yidhaha taariikh buu leeyahay taariikhdiisana waxaa weeyaan waa waddan taariikhdiisu ay ku dhisan tahay halgan haddaadan istaagin oodan halgamin oodan xaqaaga raadsan cid ku keenaysaa ma jirto bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inaan idhaahno haddii shalay sheekh maxamed agoonteenna uu daryeelaayey masaakiinteenna uu daryeelaayay intaan la waayan sabtidii iyo jimcihiiba aniga isagu waxaan masaajidkiisa ka guraynay lacag abaaraha waddankeena ka dhacay muxuu naga mudan yahay marka wuxuu naga mudan yahay meesha in lagu kala tago maya beritoole mujtamaca soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in aan isugu iman doonno
maamulka isbitaal madiina ayaa la wareegay qalab dhaliya oksijiinka oo ay soo gaadhisay hay-adda islaamic relief waxaana faahfaahinay wariyaheenna cabdiqaadir shacab hay-adda somalilan relief ayaa maamulka cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ku wareejisay qalab laga dhaliyo oksijiinka kaas oo wax badan ka qaban doona baahiyaha dhinaca dadka u soo rata xanuunka safmarka covid nneteen munasabad kooban oo loo qabtay waxaa ku wareejiyey aadan shariif gaabow maamulaha hay-adda islaamic somalilan relief ee soomaaliya waxa uu sheegay inay ugu talagaleen in kor loo qaado adeegyada cisbitaalka annagoo ka soconno hay-adda islamic relief world wide soomaaliya waxaan halkan keennay isbitaalka madiina mashiin aad arkaysaan oo naga dambayso oo ah midda oxygenka dhalisa mashiintan ka horena waxaan keennay afartan xabbo oo filling stations ah ayaan ku wareejinay maamulka isbitaalka mashiintanna markaa kadib ayaan keennay oo halkan soo dhignay iskaashiganaga annaga iyo maamulka ayaa waxaan marka aan samaynay annagu markaan keennay waxaan ku heshiinay in maamulkuna ay u sameeyaan eh, fadhigan hoose iyo weliba dayr oo loo samayn doono iyo hoos loo samayn doono insha allah Eh, run ahaantii annagu maadaama bahalkii aan keennay waxaan ku xiriirnay qaybta bukaanada ayaan ku xiriirnay agaasimaha guud ee cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan jaamac ayaa uga mahadceliyay hay-adda isagoo sidoo kale xusay in baahiyo badan ay u qabeen xilligan taas oo marka laga baqayo mawjad kale oo la yimaado xanuunka covid
waxaan nasiib u yeelanay maanta haddaan nahay isbitaalka madiine oo ah isbitaalka aad ogtihiin intaasoo sane usoo shaqaynaya communitiga xaalada adag la soo maray in maanta oo ah xaalada maaragtay oo wadanka uu marayo xaalada confidka aad ogtihiin oksijiinka dhibka lagu qaba aad ogtihiin in nasiib aan u yeelanay implantigan oksijiinka ah een, oon noqonay xaruntii labaad ee wadanka soomaaliya ay ka hirgeliyaan een, muddo hal sano gudaheeda aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa islamic relief effortigaas ay suubiyeen saaad soo aragteen bilow ilaa dhammaad mashiinka markii la shido iyo qeybaha uu tagaaya kulli waa soo aragteen sariiraha uu gaarayo tobanka sariirood iyo afartanka sylander afartanka sylander wax badanay naga caawin doontaa ilaa aduu yidhaahdo een, qeybaha kale isbitaalkaan geen karnaa qeybaha s- ee, qaliimadaan geysan karnaa marka waxa waaye aad iyo aad oksijiinka ayaa isbitaalka aad ugu baahnaa Een, saad ogtiin oksijiinka isbitaalka waa soo gedi jiray bannaanka kasoo gedi jirnay Een, aad ogtiin isbitaalka inuu isbitaal community yahay Een, marka saas darteed fursaddan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ilaahaygiin suurto geliyey in maantana soo istaajiyey meeshaan kadibna waxaan u mahad celinayaa maamulka een, islamic relief cabduqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa agab gaarsiiyey ee qaar ka mid ah naafada magaaladaas cabdisaaq maxamed axmed ayaa warkaan uga soo diray magaalada gaalkacyo gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaalo ay weheliyeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka degmada ayaa maanta gaarsiiyey qaar ka mid a naafada ku nool magaalada gaalkacyo baaskiilo loogu talagalay inay isticmaalaan naafada ku nool magaalada gaalkacyo kuwooda ugu daran gudoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo la hadlay warbaahinta ayaana sharaxaad ugu horeyn ka bixiyay deeqdan iyo cidda soo dhiibtay waan ka mahad celinaynaa runtii dadaalka xooggan ee lagu bixiyey wixii mas-uuliyaddooda nala- naloo igmaday inaan si sax ah ku bixinno biidni illahi tacaala Eh, intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa marwada koowaad ee dalka marwe zaynab aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa uqareemidda dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed ay u qareemayso Eh, marwe aad iyo aad baan umahadsantaha ilaahay ajar iyo xasanaad ha kaa siiyo wixii aad u qareentana annaga si xaq ah oo dadkii mudnaa baan u gaarsiinay Eh, alxamdulilah rabbilcaalamiin sidoo kale hay-adda tika oo gacan weyn runtii ka siisay codsigii eh, ka tegay marwada iyo runtii annaga ka degma ahaan midaan ugu tagnay xaafiiskooda aan u hor fadhiisannay in maanta arrintan dhaxalkaa ka soo baxdo ilaahay baa ku mahadsan marwe zaynab waxaan leenahay ilaahay ajar badana kaa siiyo waa u jeedaa dadka tabaalaysan ee halkaa ka muuqda dadaalkaaga wuu soo gaaray intaas inaad sii laban laabtaan kugu boorinaynaa intaana ilaahay ajar badana kaa siiyo hay-adda tikana aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa dadaalkaas qiimaha badan dad ehelkeena oo dhibaataysan baa ku gargaarsaday shan iyo labaatankii xabo saakay
dhinaca kale gudoomiyaha degmada gaalkacyo iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada ayaa kormeeray qaar ka mid a naafada ku nool magaalada gaalkacyo xaafayadeeda kala duwan iyagoona gaarsiiyey baaskiiladaasi qaar ka mid a naafadii la gaarsiiyey deeqdan ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay baahi weyn u qabeen kana mahad celiyey mahad waxaa leh maamulka gaalkacyo oo mas-uulka ka yahay cabdiraxmaan Mac- sheekh xasan soomaa Haa, waxaan codsanayaa maamada saynab iyo iyo hay-adda tiiko inaad mahadiyadii aada noo soo dhiibteen waa helay waa ku mahadsan tihiin idinka iyo kuwaad usoo dhiibteenba ajar iyo xasanaad allah idin siiya aan la koobi karin maamulka degmada iyo wixii baabuurkaan siiyey waa mahad celinaynaa mar labaad mar koowaad iyo mar labaad intaba ajar iyo xasanaad allaa ka siiyo allah u maciino gacantoodana waxsan ilaha soo gelsho akhirana allah u maciino qoladii noo shaqaysa allah u shaqeeyo
wasaaradda qorsheynta ee maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay sahanka caafimaadka iyo macluumaadka maamulkaas khadar imaan dhaqane ayaa noogu soo diray kismaayo warkaas shirkani oo ahaa mid looga hadlayay baahinta warbixinta sahanka caafimaadka iyo macluumaadka dadka ku nool dowlad goboleedka jubbaland waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorsheynta ee jubbaland iyadoona ay ka qayb galeen dhammaan wasiir ku-xigeenada wasaaradaha kala duwan ee jubbaland iyo madax ka socotay hay-adda istatiistikada qaranka ugu horeyn shirka waxaa ka hadlay maxamed cismaan jaamac oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka jubbaland
daafurka loo samaynayo sahanka caafimaadka in maanta aan idinkala soo qayb galo kaas oo ku wajahnaan doono in lagu dhaqmo statistikada qaranka iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland ay ka wada shaqeeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland axmed sadiiq oo dhankiisa madasha ka hadlana waxa uu tilmaamay waxaa lagu farxo waxaan u mahadnaqayaa ragga ka soo shaqeeyey oo dhallinyarada ahaa ciddii soo dirsatay ciddii xosiisay iyo ciddii martigeysay intaba waan u mahadcelinaya taas waa kow waxaana waxaa wey waa tiro koob oo kale wey waa wax la tiro koob waa tiro wax saxa farta la taaban kara wey wuxuu ku tusayaa ureyda dhallaanka talaalka nafaqada xanuunka gudniinka wax kasta iyo wax lamid oo dhan meesha waa ku dhan yihiin hadda waa noo dhan yihiin haddaan hanin odaya farxad weyn buu yahay haddana ka socda wasaaradda caafimaadka waxaa weeye waa sahan buuxa oo xogta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waa markii ugu horreysay oo sahan warbixin noocan oo kale ah oo sarweya la sameeyey rag professional ay sameeyeen oo soomaali ah aan gacanta ku dhow waa alxamdulilah hadda maanta waxaan hubaa in waddo aan raaco naloo sameeyey war-saxaafadeed ay si wada jir ay u soo saareen madaxda ayaa waxaa madasha ka akhriyey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee jubbaland idriis maxamed xasan wasaaradaha qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee jubbaland iyo hay-adda statistiska qaranka dowladda federaalk soomaaliya waxay si rasmiya u baahinayaan warbixin muhiim ah oo ciwaankeedu yahay sahanka caafimaadka iyo macluumaadka dadka jubbaland warbixintu waxay xambaarsan tahay natiijooyin muhiim ah oo la xidhiidha caafimaadka iyo nolosha qoysaska jubbaland gaar ahaan haweenka iyo dhallaanka oo ah kuwa ugu nugul bulshadeenna dowladda jubbaland waxay ahmiyad gooni ah siinaysaa in la ogaado heerka ay marayaan tusayaasha ama waxaa loo yaqaana afka qalaad indicatorska muhiimka ah sida caafimaadka waxbarashada fayadhowrka nafaqada iyo nolosha heerarkeeda kala duwan ee qoysaska jubbaland si loogu jaangooyo qorshayaasha horumarineed ee ku aadan nolosha iyo badqabka dadka jubbaland xogtan waxaa laga soo aruuriyey oo qoys oo ku kala nool magaalooyinka tuulooyinka iyo weliba miyiga
khadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka
halkaaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana kusoo dhowaada wararka caalamka madaxweynayaasha dalalka mareykanka iyo raashka ayaa ka wada hadlay ama ku wada hadlay khadka telefoonka madaxweynayaasha mareykanka iyo raashka ayaa khadka isgaarsiinta ee telefoonka ku yeeshay wadahadal la socday qadar saacada ah kaas oo looga hadlayay xiisada ka taagan dalka ukrain putin ayaa u sheegay biden inuu cunuqabateyn cusub lagu soo rogiyo lagu soo rogo ruushka ay horseedi karto burbur buuxa oo ku yimaada xiriirka labada dal mareykanka iyo ruushka isagoo intaa raaciyey madaxweyne putin in cunuqabateyntaas ay noqon doonto khalad weyn oo laga galay raashka master baiden madaxweynaha dalka mareykanka ayaa dhankiisa u sheegay master putin in mareykanku iyo culufadiisu ay jawaab adag ka bixin doonaan duulaan kasta oo lagu qaado wadanka ukrain wadahadaladan oo uu dalbaday madaxweynaha raashku ayaa kuwii labaad oo dhex mara labada madaxweyne bil gudaheed kaas oo uu ka codsaday madaxweyne putin ku dhowaad hal saac ayuu qaatay wadahadalka labada madaxweyne qodobka ayaa ugu dambeeyay warkii habeenimaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warka waxaan la socodsiinaya anigoo cabdulahi abdiraxmaan muuse dhinaca farsamadu waa cabdulaahi bili aadan tan intaan warkaan warramidaan kulmi doono waxaan kaga teginaa sidaas iyo ammaan allah